magaalada muqdisho horta marka hore aad baa umahadsan tihiin runtii maantay wafdiga uu hogaaminaya madaxa guud ee hay-adda qaramada midoobey u qaadisan arrimaha qaxootiga iyo wafdi soomaaliya ee la socda waxaan tagnay saakay magaalada kismaayo halkaasoo si diran runtiina lagugu soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka kabacdina shir lala qaatay madaxweyne axmed madoobe ee jubbaland madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo golihiisa wasiirada waxaana lasoo bandhigay maadaama ay tahay jubbaland ereyada ugu badan ee qaxootiga runtii dhadhaaf ka soo noqda kalabar qiyaastii meesha ay yimaadaan baahiyaha ka jira waxqabadka ay sameeyeen warbixin aada u dheer oo si furan ah ayuu madaxweynaha jubbaland u bandhigay kadibna madaxa qaramada midoobay wuxuu sheegay inay u heelan yihiin kana go-an tahay siduu madaxweynaha ula kulmayo prime ministerka wasiirka arrimaha gudaha in ay maamul goboleedyada siiba jubbaland oo meesha ugu badan loo soo noqonaya aysan waxba kala harin ee adduunka ugu wax la yidhaahdo afkooda uu ugu hadlo tusaalihii ugu fiicnaa oo aan hore u dhicin ayaa kabacdi halkan ka dhacay kaasoo ahaa in lasoo booqdo guryihii u horreeyey ee min laba qol iyo musqusheed iyo dhul bannaan ah ee loo dhisay dadkii soo laabtay oo lagu wareejinayay in la xarigga laga jiro taasoo markii ugu horreysay nooca guryaha sidaas ah ay tahay midda laga hirgeliyey wax laga hirgeliyey soomaaliya meelo badan guri waa laga dhisay laakiin dhaqaalo badan soomaaliya magaceeda waa lagu qaaday laakiin wax la taaban kara ee ka soo baxay waxqabadka hay-adaha samafallada looma lama arkin annaga hore uma an arkin hay-adda u n h r baa maalgelintaa samaysay hay-adda a r c da american refugee council la yidhaahda ayaa fulisay magaalada kismaayo geeskeedaa laga sameeyey guryihii isbitaalkii iskuolkii musuuqii biyihii community in la dhiso oo noloshoodii la sameeyo ma qiyaasi kartid farxadda wejiyada dadkii la guddoonsiiyey guryahooda ka muuqatay waa waxa aan in muddaa u ololeynaynay in magaceenna wax lagu soo qaado waxna aana loo qaban inaysan wax shaqayna aan ahayn ee ay tahay waxan oo kaleeta in naloo qabto marka faa'iidadii ugu ballaarnayd dadka soo noqonaya wax u qabadkooda ayaan maanta la kulanay hadda guryahani waa qaybtii ugu horreysay ee tusaale ahaan looga qaadanayo waa boqol guri oo loogu talagalay boqol qoys qoyska soomaalida lix iyo ka badan buu ka kooban yahay dadku xataa dhadhaaf kaliya maaha inay ka yimaadeen gurigii ugu horreeyay waxaa nasiib u helay reer ka yimid qaxooti ku ahaa labaatan sana in ka badan jabuuti oo calicadde ka yimid marka konton kun qiyaastii ayaa jubbaland keliya timid konton kunoo gurina baahida lagu dhisi karayo dhaqaalaheeda ma aha mid hadda gacanta soomaalida midda hay-adaha noogu jirta laakiin bilowgii lagu tusaale qaadan lahaa in sidaas wax loogu sameeyo ayay ahayd sidii shalay kulankii ay la yeesheen madaxda sare ee qaranka iyo guddoomiyaha gobolkaba ilaa shan iskuol dayactirkood uu ku jiro gud iskuol farsamo halkana sidoo kaleeto iskuulaad iyo dugsiyo farsamo sidoo kale ah waxaa jirta qorsho aan u n h r-ka isla wadno ku salaysan saddex sano qorshaha saddex sano si waafaqsan national development banaanka qorshaha guud ee qaranka ilaa mashaariic gaaraysa shan boqol oo milyan lagu diyaarinayo oo loogu talagalay sanadka soo socda kun laba kun iyo sideed iyo toban ilaa laba kun iyo labaatanka in lagu fuliyo oo ay qayb ka tahay u n h r marka baahida soomaaliyeed ilaahay ayuunbaa dabooli kara laakiin tani waxay ahayd bilow fiican iyo qorsho fiican oo la wado waayo marka qorshahan dib u dejinta iyo sida ad uga wada shaqeynaysaan maadaama hay-addii qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka atiin iyo hay-adda qaxootiga adduunka ka war
qorshaha sida loo shaqeeya waa mid cad dowladda soomaaliyeed heer federaal waxay leedahay isku xirka iyo xiriirinta qaadka fulinta iyo howlgalkana waxaa meesha ka dhisan commission annaga nala shaqeeya waxaa ka dhisan authoritiga iyo maamul goboleedkii oo fuliya marka annagu isku xirka iyo usoo dabidaas iyo uyaboobida iyo udiyaarintaas iyo isku xirka ayaanu leenahay hay-adda unitr-kuna donorska iyo dadka dabaxayaasha inay la xiriiraan maamul goboleedka iyo deegaanka meel walbana fulintii hawshaas iyo si cadaalada dadka inuu ugu qaybiyo ayay mas-uuliyadooda tahay iyadoo aan ku kormeerayno
waaya ugu dambeyn waxaa jirta in dhowaan heshiis dhinaca waxbarashada ay kala sixdeen dalalka geeska africa kaasoo ku saabsan sidii dadka qaxwootiga ah ay waxbarasho u heli lahayeen dalalkooda bal ka waran heshiiskaasi iyo waxa hay-adiinu ka tiri iyo madaxa hay-adda qaxwootiga adduunka
shirkaas aa xustay waxaa lagu qabtay jabuuti bishan afar iyo tobankeedii anuguan ka qayb galay wafdigii soomaalida waxaa hogaaminayay wasiir ku-xigeenka waxbarashada mudane faysal ilaa lix qodob oo lagu horumarinayo syllabuska ama standardka waxbarasho in ilmaha qaxootigu ayagaa dhalinyarada ayagaa ugu badan mujtamaca soomaaliyeed aysan noqon kuwo ka hara dadka intooda kale oo aan goonida loo takoorin ee iskuulaad ay ka faa'iidaystaan dadka ay la degaan iyo ayaguba in loo wada dhiso oo rijinka wadamada igad la yidhaahdo la mideeyo macaahid tababar la sameeyo shahaadooyinka ka soo baxa isla wadamada igad in ayagana la wada aqoonsado farsamo iyo scholarshipyo in la sameeyo waxay ahayd shir noocaas ee adduunka ka dhaca ee lagu lagu diiradda lagu saaraya arrimaha waxbarashada qaxootiga midkii ugu horeeya adduunka dhaca runtii high commissionerka iyo prime ministerka dowladda jabuuti iyo wasiirkooda waxbarashada iyo wasiirada gobolka ee waxbarashada iyo hay-adaha qaxootiyada u qaabilsanaya kasoo qayb galay oral declaration jabuuti la yidhaahdo ee arrimaha waxbarashada qaxootiga ayaa lagu saxeexay oo taariikh iyo dhaxalgal u ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed maadaama qaxootiyada ugu badan ama barakacayaasha ugu badan ay ayagu yihiin marka laga reebo suudaan